halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegeysataan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa arooraxada bisha abril waa soddon sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna subaxnimona waxaa saaka si wada jiraya idinku daadihin doona xuseen barre aadan iyo weliba anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
ciidankan hadda tobabarka loo xidhayo waxaan maran qayb ka mida horey u sii socotay oo shaqo kale gashay qoladaana hadda waxay diyaar u yihiin inay hawl galaan dee waa loo diyaari doono gaadiidkoodii iyo qalabkay u baahan yihiin soomaaliga maanta ciidamada joogaa hadday isku tashadaan oo innagu aan isku xisaabtanno walaalaheenna amisoomna xataa waan iska inay carruurahoodii gaarhaan oo intay waan ka maarmi karayna haddaan innagu si dhaba isugu xisaabtan
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlayay tababar loo soo gebagabeeyey ciidamada maamulkaasi warbixin ayaannu idinka haynaa qodobada kale aad dhegaystayaal idaacaddeeda subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mida debi oogis lagu samaynayo xeerka saxaafadda ee soomaaliya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in go'aan adag uu maamulkiisu ka qaadan doono heshiiskii cimilada adduunka ee baariis madaxweyne trump ayaa sheegay in natiijada go'aankan uu shaaca ka qaadi doono ugu yaraan laba toddobaad gudahood madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sidaasi shaaca ka qaaday isagoo ku suganaa isu soo bax lagu xuseeyey boqolkii maalmood ee kasoo wareegtay markii uu talada qabsaday isu soo baxan ayaa ka dhacay gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka
kumanaan qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa sabtidii socod ku maray caasimadda dalkan maraykanka ee washington si ay taageero ugu muujiyaan cimilada madashan oo loogu yeedhay socodka dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa ahayd mid lagu beegay maalinta ay boqolka maalmood u buuxsameen madaxweynaha maraykanka donald trump sida ay sheegeen dadka soo qabanqaabiyey kuwaasoo dhaleeciyey waxay ugu yeedheen in maamulku aanu danaynaynin arrimaha la xidhiidha deegaanka dibadbaxayaasha ayaa kasoo dhaqaaqay dhismaha capitaliil iyagoo usoo kici timay dhinaca aqalka cad ee dalka maraykanka halkaasoo isu soo baxooga ay ku qabsadeen iyadoo la filayay socod kale oo la mataana inay ka qabsamaan magaalooyinka kale oo dalka kooxo urur ah oo iskarabsanaya ayaa sameeyey guddi dhexe oo u badan kuwa deegaanka balse waxaa ku jiray dhowr urur oo ah ururada shaqaalaha kuwaasoo kasoo horjeeda dagaalka kuwo kasoo horjeeda arrimaha dagaalka iyo weliba kuwo u dooda dadka laga tirada badan yahay
dhaqdhaqaaqa mucaaradka ee ruushka ee uu hogaamiyo maalqabeenka mikhail khodrofeski ayaa banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne putin isugu soo baxay laba iyo soddon magaalo oo dalkaasi ah dowladda ruushka ayaa hore dhaqdhaqaaqan ugu tilmaantay mid sharci darro ah iyada oo xidhtay xafiisyada taageerayaasha xisbigan isu soo baxa ugu weyn ayaa ka dhacay caasimadda ruushka ee moscow kaasi oo isugu yimaadeen boqolaal ka mid a taageerayaasha mucaaradka qaar ka mid a mucaaradka ruushka ayaa madaxweyne putin u gudbiyey dhambaal ay uga codsadeen inaanu mar kale isu soo sharaxin doorashada sanadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka
qarax ka dhacay sabtidii meel u dhow magaalada mowsil ee waqooyiga dalka ciraaq ayaa lagu dilay howlwadeen u dhashay dalka maraykanka sida lagu sheegay war ka soo baxay wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagon warka ayaa sidoo kale lagu sheegay in howlwadeenkan uu geeriyooday amaba uu geeriyooday dhaawac ka soo gaadhay qaraxaasi oo ka dhacay bannaanka magaaladaasi mowsul daliska dhexe ciidamada maraykanka oo iyagu alaaba la socda dhaqdhaqaaqa militari ee gobolku ma aanay caddaynin qofka uu yahay iyaga oo sheegay in marka ay ku habboonaato ay faahfaahin doonaan xoogaga ay baritaaraan maraykanku ayaa bilaabay bishii oktoobar ee sanadkii hore howlgal ay dib ugaga qabsanayaan magaalada mowsil kooxda is kuwaasoo ku fidsan waqooyiga iyo galbeedka dalka ciraaq oo ay mowsilna ku jirto taasoo gacantooda gashay kooxdan xagaagii sanadkii laba kun iyo afariyo tobankii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada dalka ciraaq ayaa sheegay in ciidamada ciraaq ay ka riixeen kooxdan is qaybo ku teedsan galbeedka mowsil kadib toddobaadyo u weerar socday bariga magaalada mowsilna ayaa iyadana sidoo kale si buuxda in loogu xoreeyey kooxdan lagu dhawaaqay bishii koowaad ee sannadkan
subax wanaagsan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a maalintii jimcihii waxaa magaalada muqdisho qarax ismidaamin ah lagula beegsaday xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qaraxaasi oo xildhibaanku ka badbaaday balse uu dhaawac ka soo gaadhay qaar ka mid a ilaaladiisa gaarka ah haddaba xildhibaan maxamuud abukaate oo ah xildhibaanka lala beegsaday qaraxa ayaa v o da ugu waramay waxaanu ka hadlay qaraxaasi isagoo nasiib darro ku tilmaamay qaraxyada soo noqnoqda ee lala beegsado mas-uuliyiinta kala duwan xildhibaan abukaante waxaa isagoo muqdisho ku sugan khadka telefoonka ugu waramay cabdixakiin maxamuud shirwac waxaana ugu horreyn uu weydiiyey qaraxaasi oo uu jimcihii ka badbaaday
abaa rafiidkii anoo marayo waddada taleex ee degmada hodan ayaa waxaa igu qabsaday qarax runtii aada u weyn oo maaragtay aan islahaa kan waa mid la rabay in lagu baabi'iyo gaariga iyo waxa saaran iyo hareeraha meesha qaraxa siduu u weynaa awgeed ilaahay mahadiis khasaaro hadda lixaad lahoo na soo gaaray ma jirto wiilal dhalinyaraho istaafkii ka mid ahaa dhaawacyo fudud maaragtay soo gaaray iyo gaariga meeshaas runtii ku baaba-ay marka alxamdulilah anigana nafteyda waa ilaahay waa ka badbaadiyey waayahay waana nabad qabah waa alxamdulilah aadaan u wanaagsana waayo xildhibaan maxaad is leedahay sababta een lagu bartilmaameedsaday amaba in bartilmaameed aad noqoto qaraxaasi aad tilmaantay inuu aada u xoog weynaa lagugula beegsaday runtii waa mahadsantaha qaraxyadan waa qaraxyada joogtada ah ee maaragtay joogtada ka noqday magaalada muqdisho iyo guud ahaan dalka intooda badan ee maaragtay aan la is weydiineynin sababaha maalin walba qaraxyadaas usoo noqonoqonayaan ee maalin walba dad muhiima runtii ee nooga dhimanayaan maalin walba dad muhiima maaragtay ee waxyeelo nooga soo gaarayso ayuu kamid ahaa qaraxan marka waxaana ii gaarahoo maaragtay si gaar ah aniga aan uga duwanya uga duwanahay waxyaabaha kaleoo maaragtay jiroo kale ma ahayn laakiin waa nasiib darada dalkan haysata in maalin walba iska soo noqnoqdaan oo madaxdii qaranka iyo hay-adihii ku shaqo lahaa aysan isweydiinin sababaha joogtada ee maalin walba waxaa soo celcelinaya si maaragtay loo helo xal intaas ka duwan marka wadadii taas laakiin xildhibaan haddaan kaa dhex galo een hay-adaha dowladdu way ka hadlaanoo way isweydiiyaano inta badan dee waa laga hadlaa oo shiro jaraa'id bay qabtaan mas-uuliyiinta ammaanku way hadlaan xukuumadda way hadlaan waxay dhahaan baadhitaan baanu samaynaynaa oo dabcan dee hawshiini goobtiina way tagaan marka taasi may ahayn inay isweydiiyaan ee ka howlgalaan waxaa la rabaa madaxda inaysan qaldin shacabka soomaaliya shacabkan waa kasoo daalay waxyaabaha malawaalka ah oo dadka loo sheegayo qaraxaa dhacayo qof mas-uul ahoo qiimo badana maanta kaa dhimanayo beriyaa mid muhiima kaa dhaawacmaya inuu warka iska noqdo maaragtay waa daba socnaa iyo waa ku hola jirnaa iyo warka dib aan iskasoo siin doonaa iyo wax la baaray oo lasoo celiyey aada u yaryahay inta kiisasay dhacdo aragnay oo maalin walba dad muhiima ay ku tageen marka inaan maalin walba ku jirno tacsi iyo baroor joogto ah iyo maaragtay walbahaar aan dhammaanin oo caawa og tahay kaa saaka ka badbaada beri subaxima mid kale haddana ku qabsan doono hoteelka aad degan taha haddaa ku badbaado beri masjidka ku tukanaysa ma ku badbaadaysa aan ku jirno wax loogu jiri kara maanimayo marka waxaa la rabaa in policy ay la timaado dowladda shacabkana ay kula shaqeeyaan laakiin maaha in shacabka policy la yimaadaan waa in policyga lagula shaqeeyo dowladda waa in ayaga la timaadaa shacabka soomaaliyeedna waxaa la rabaa oo aan ku baraarujinaynaa in dowladda ay la shaqeeyaan waayo macnaha markaad leedahay dowladda iyo weliba dee in mas-uuliyad guud lala yimaado dowladdu la timaado qorshe macnaha ma mas-uuliyad gaaroo dowladda saaran baa jirta saa tilmaantay maan ahayn mas-uuliyad la wada leeyahay oo adigoo ka xildhibaan ahaana qayb kaa saaran tahay baarlamaankiiyo guud ay wada saaran tahay dabcan shacabkay saaran tahay xukuumadday saaran tahay eeddama cid gaarood farta ku godaysaa jirta maan ahayn wax guudoo la wada leeyahay waa mahadsan tahay dalka waa la wada leeyahay amnigana waa ka wada dhexeeya oo shacabkii iyo dowladdii waa ka wada dhexeysaa xogta ugu badanna inay ka timaado shacabka soomaalida laga rabaa waana ognahay in macluumaad badan iyo xog badan ay hayaan laakiin waa in la isweydiiyaa dowladda maaragtay waxay wax uga bedeli la-dahay muddooyinka intaa la eg in qaraxyo joogto ah iyo dhimasho joogto ah iyo maaragtay dhibaato joogto ah oo ognahay hadda labada bilood ee u dambeysay magaaladan waxa maaragtay dilal iyo qaraxyo iyo dad la sigay iyo oo joogto ah oo aan dhammaaneyn oo maanta mid baa qarax ka badbaadaya ku kalaa beri ka badbaadaya wax sheegayo dib dambe isku weydiinayna ma arkaysi annaga ka xildhibaan ahaan iyo xildhibaanadeena qaranka waxaa mas-uuliyad naga saaran inaan kula xisaabtanno hay-adaha amniga waana kula xisaabtannaa tanna waxay ka mid tahay waxyaabaha ma og tahay oo isla xisaabtanka keenaya madaxda qaranka mar walba waxay sheegaan in la isxisaabin doono lalana xisaabin doono muxuu ahay dowladda iyo iyo dadka kaleo maaragtay u shaqeeyo ayagana madaxda sarena waa inay ogaadaan in xildhibaanada qaranka ay la xisaabtamayaan sababtaan taas u leeya waxay tahay waxaan ognahay ballanqaadyo waaweyn oo markii kambeenada lagu jiray gaar ahaan laga ballanqaaday baarlamanka hortiisa oo shacabka soomaaliya loo sheegay oo aanan fulina ognahay hadday ahaan lahayd ammaanka muxuu ahaye xildhibaanada xoog weyn la iska saari doono iyo kan shacabkaba haddii ahaan lahayd gurigii qarax ku dumo ama muxuu ahay dhibaato waxyeele kusoo gaarto in dowladda dhishi doonto in muxuu ahay qofkii qarax dhibaatadooda soo sheego in boqol kun dowladda meel udhigayso oo xogtiisana la marin doono iyo waxyaabo badan oo runtii ka mid ah oo fara badan oo ballanqaadiyo ah waxaan aragnaa wixii la ballan qaaday oo dhan oo dowladda ay soo wada ballan qaadaysay intooda badan inaysan waxba ka fulin laakiin xildhibaan dhowaanunbuu dee dowladdan ay dhalatay dowladdanna waa dowlad cusub dabcan ballanqaadka way sameeyeen welina way ku guda jiraan haddii ay weli wadaana hawsha ay socoto in laga dhursuga maanay hayn waa mahadsan tahay de baabuurka ma ogtahay wadada ku rabo inuu ka leexda iskama leexde fareejo dhinac u ritaa dowladdii hadda ayadooba meel gaarin haddee bilowdo inay maaragtay dhinac u leexdo ay bilowdo anaga lafteeda waxay nagu qabanaysaa walbahaar weyn dalka lexjeclo badan aan ka leenahay
xildhibaan maxamuud abukaati oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramaya cabdixakiin maxamuud shiruc halkaad kala socotaana waa v o a
mar kale ayaan dhegaystayaal idin leenahay subax wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatanna magaalada muqdisho wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso ayaa sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in xeerka saxaafadda uu noqdo mid ay suxufiyiintu ku qanacsan yihiin oo dib eegis lagu samaynayo waryahayaga xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warkaasi wasiirka warfaafinta ee soomaaliya ka waraystay bismillahi raxmaan raxiim waa kaa u sheegtay xeerka saxaafaddu wuxuu soo maray heerar kala duwan baarlamaanku ansixiyey december laba kun iyo shan iyo tobankii janaayo laba kun iyo lix iyo tobankiina madaxweynaha hore uu maaragtay kasoo saaray wareegto in lagu dhaqangeliyo ah kadib markii aan xilka la wareegay waxyaalaha ugu muhiimsan oo mudnaanta gaarka ilaa waxay ahayd in la dhaqangeliyo xeerkan haddaba si loo dhaqangeliyo waxaan wada tashiyo la sameeyey saxufiyiinta soomaaliyeed gaar ahaan kuwa maaragtay warbaahinta gaarka loo leeyahay wadatarshigii iyo wadahadalkii iyo dhaqangelintii waxaa kasoo baxay inay jiraan tabashooyin yaryar u baahan in muxuu ahaa xeerkii dib loogu eego tabashooyinkaasoo runtii aan aniga u arkayay si xeerka saxaafadda loo dhaqangeliyo inay habboon tahay in muxuaha saxufiyiinta soomaaliyeedna ay yihiin kuwo ku qanacsan iyo labo inay dhaqangelintiisa aysan wax caqabada ah noo keenin sidaas daraaddeed ayaa qodobada ku jira qaarkood aada u adkaatay in aan fulino markaas ayaan waxaan go-aansanay ka wasaarad ahaan inaan xeerkii dib eegis ku samayno dhammaan muxuu ahaa hay-adaha ay qosaysay ama saxufiyiinta soomaaliyeedna aan ka codsanay inay noo soo gudbiyaan sidii loogu sameyn lahaa dib u eegis oo loo bedeli lahaa qodobada ay ka qabaan muxuu ahaa walwalka qodobadaas maxaa kamid ah qodobada runtii kuwa ugu muhiimsan horta sideedaba waxaa muhiim ah in la xuso xeerkan saxaafadda inuu yahay horta runtii xeer aada looga shaqeeyey muddo la geliyey dib wadatashi dhammaan qeybaha bulshada dhammaan gobolada dhammaan saxufiyiinta soomaaliyeed wakti badan la geliyey oo si fiican loo soo ururiyey hase yeeshee markii golaha wasiirada la geeyey iyo baarlamaanka ayaa waxaa dhacay in qodobo laga bedelay qodobadaas waxaa kamid ah marka oo annagana caqabad nagu ahaa hirgelintiisa kow qodobka soddon iyo shanaad oo oranayay in suxufiga uu yahay qof kasta oo leh aqoon jaamacad saxaafadeed oo haysta jaamacad oo weliba journalism ama saxaafadda duruufaha dalka ka jirana waa ognahay saxufiyiin badan oo runtii aan jaamacad haysanin shahaado haddana runtii si wanaagsan xirfadooda iyo aqoontooda iyo waaragnimada ugu shaqaysta ayaa jira waxaa jira dad leh muxuu aha shahaadooyin jaamacadeed laakiin aan haysanin jaamacadii oo saxufinimo arrimahaas marka waxay keentay inay macquul ahayn inaan dhaqangelino annagoo duruufaha gaarka ah ee dalka ku jiro eegeena xeerkan dib u eegistiisa yaa awood u leh muddo intee see lag biqaadan karta arrintaas runtii annaga waxaan rabnaa sida ugu dhaqsiyaha badan kow waxaa noo bilaaba wadahadalkii saxufiyiinta soomaaliyeed iyagiina waxaan ka codsanay inay sida ugu dhaqsiyaha badan qodobadaas oo gaarka ah waxaa qodobadaas mid kale kamid ah iyadana in canshuur laga qaado dhammaan dadka daawada t v-yada oo t v license waxa la yidhaahdo oo waddankaana ay aada maaragtay u dhib badan tahay fulinteedii iyo in ujeedada laga lahaa ay ahayd hay-adahan cabalka ee ka kiraysta soomaalida si ay u daawadaan tviyada lacagna ku bixiyaan in lacagtaas la bixiyey in canshuur dawladda ay ka qaado marka ma ahayn micnaheeda qof kasta oo t v daawada wax laga rabaa marka taasna waxay nagu keentay in dhib dhaqangelintiisii laakiin iyadana inaan saxno ayay kamid ahayd marka arrimahaasa horta ugu weyn waxa hadda loo baahanyana waxay tahay dibwegisa markay kusoo sameeyaan lagu soo celiyaan siiqada sida loo rabo inay udhigaan inaan la tashiyo la sameyno hay-adaha xuquuqul insaanka si loo hubiyo in shuruucdii dalka ee xuquuqul insaanka iyo kuwii caalamigaba ay waafaqsan yihiin kadibna aan golihii wasiirada u gudbino kadibna baarlamaanku qodobada u baahan amendmentiga ama wax kabedelida la sixi doono insha allah qorshaheena waa taas
injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariisow waa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya waxaa uu waramaya waryahayaga xuseen barre aadan oo ku sugan washington waxaana dhegeystayaal ku dhegaysanayseen idaacadda iyada subaxnimo oo idinka imanaysa washington
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o e somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo wasaaradda gaashaandhigga dowladda federaalk soomaaliya ayaa tababar socday muddo sanad ah ugu soo xidhay magaalada kismaayo ciidamo gaaraya kun iyo toddoba boqol oo askari kuwaasi oo ka mid ah ciidamada la dagaalamaya al-shabaab ee deegaamada jubbooyinka wariyaha v o eda magaalada nairobi khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan kasoo diray halkaas
ciidamadan tababarka loogu soo gabagabeeyey magaalada kismaayo oo gaaraya kun iyo toddoba boqol oo askari ayaa isugu jira ciidamo ka kala tirsan ciidamada xoogga dalka qaybta afartan iyo saddexaad ee magaalada kismaayo iyo ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland waxaana ciidamadan muddo ku siman hal sano ay saraakiil ka tirsan ciidamada amisom ay ku tababarayeen magaalada kismaayo ciidamada jubbaland kuwa dowladda soomaaliya iyo amisom ayaa isku diyaarinaya guluf dagaal oo ay ku qaadaan deegaanada jubbooyinka ay ka maamulaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab waxaana arrintaasi laga dareemayaa magaalada kismaayo oo lagu arkayo ciidamada iyo gaadiidkooda dagaalka oo diyaargarow xoogan ku jira munaasabadda tababarka loogu soo xirayay ciidamadan oo ka dhacday garoonka madhamaato ee magaalada kismaayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo sheegay in haddii ciidamada soomaaliyeed ay isku tashadaan ay qaadi karaan howlgal guulaysta waxaa kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amisom oo aan isleeyahay waxay geliyeen aqoon hagar la'aana ama ha noqoto ciidankii soomaaliya national army ciidankii xoogga dalka soomaaliya saa ka soo xidhaynay ama kuwan daraawiisha jubbaland ha noqotee tababarka ay bixiyeen waa mid mudan in loogu mahadceliyo aanan isleeyahay macnaha ay tababarkaa u bixinayeen wuxuu ahaa dadkan soomaaliyeed ha isku filaadeen cadowgooda iyo waa iskaga filaadeen amnigoodana gacantooda ha soo galo aad baan idinku mahad celinaya guud ahaan amisom oo aan isleeyahay maanta soomaaliya waxay ka qabteenna way muuqataa tababaraday bixiyeenna oo waxa ay kaga tegi doonaan ee raadka u noqon doona intaa ka bacdi ilaahay baa mahad gala subxaana watacaala saaka roobka inoo diiyey waxa aan hadda sugaynaay waa inaan howlgallo ciidankan hadda tababarka loo xidhayo waxaan maran qayb ka mida horay usii socotay oo shaqo kale gashay qoladaana hadda waxay diyaari yihiyown inay howlgalaan iyadoo loo diyaari doono gaadiidkoodii iyo qalabkay u baahan yihiin soomaaliya maanta ciidamada joogaa hadday isku tashadaan oo innagu aan isku xisaabtanno walaalaheenna amisoomna xataa waan iska inay bal caruurahoodii gaadhaanoo intay waan ka maarmi karayna haddaan inagu si dhaba isugu xisaabtan waxay taagan tahay barbarkay ka baxdaan waa bakay la qaleen dowladda federaalka iyadaa laga rabaa inay xidhiidhiso howlgal isku xidhan oo aan qoloba maalin meel ka boodine hal meel howlgala wada qaado waxaan u malaynaya shaabaan iskaga filaan karayna wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga dowladda soomaaliya maxamed cali xagaa ayaa isna ka hadlay munaasabadda tababarka loogu soo xirayay ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka jubbaland ee ka dhacday magaalada kismaayo waxaan u mahad celinayaa dadaalkii iyo dhabar adaygii wakhtiga badan ay soo qaateen ciidamadan horteeda fadhiya waxaa kaloo farxad weyn u ah ummadda soomaaliyeed iyo inkastoo waxgaranaysaba diyaargarowga tayada ciidankan uu leeyahay iyo sida ugu diyaargaroobay inuu cadowga waddanka uu uga saaro ama uga sifeeyo annagu dowladdaxa ahaan saakaanu soo xidhnay tababarkii annagana qaybteedii muddooyinka dhowna waxaa kaliya harsan waxa weeyaan iyadoo aan loo kala eegayn federaal iyo dowlad goboleed oon laysu kala saarayn in loo midoobo cadowga sidii looga saari lahaa ama looga sifayn lahaa gobollada dalka oo dhan gaar ahaan gobolka jubbada hoose ama dowlad goboleedka jubbaland oo ah meeshaan isleenahay way ugu nimcada badan tahay soomaaliya ama ugu khayraadka badan si looga faa'iidaysta khayraadkaas oo abaaraha faraha badan iyo dhibaatooyinkana haysta ay shacabka soomaaliyeed uga baxaan gaar ahaanna kuwa dowlad goboleedka jubbaland waa muhiim in iyadoo gacmaha la shaegsto ha noqoto ciidamada dowlad goboleedka ama ha noqoto ciidamada dowladda dhexe xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka ku nool waxaa u malaynayaa sida ii muuqata harda tartanka la dagaalanka koob baa la bixin doonaa marka uu dagaalku naga dhammaaday waxaa qaadi doonta jubbaland khadar maxamuud xareed v o a nairobi
hagaaga subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaalayaanaan mar kale idin leenahay halka aad nagala socotaan waa v o a washington ciddii wararka iyo weliba warbixinadaasi haysegaanna waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o a somali com gabagabadii idaacaddeena ayaynu kusii siqinaa dhegaystayaal ka hor inta aynaan gabagabada gaadhin aan xuseen barre aadan oo stuudio ay ugu heliyaan ka codsada qodob iyo laba ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna xuseen aye martin shirwac madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in go-aan aad u adag maamulkiisa uu ka qaadan doono heshiiska cimilada adduunka ee baris madaxweyne trump ayaa sheegay in natiijada go-aankan uu shaaca ka qaadi doono ugu yaraan labada toddobaad ee soo socota gudahood madaxweyne donald trump ayaa sidaasi shaaca kaga qaaday isagoo ku sugnaa isu soo bax lagu xuseeyey boqolkii maalmood ee kasoo wareegay markii uu talada qabsaday isu soo baxan ayaa ka dhacay gobolka pennsylvania ee dalkan mareykanka dhinaca kalena kumanaan qof oo ah dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa sabtidii shalay socod ku soo maray caasimada dalkan mareykanka ee washington si ay taageero u muujiyaan ka hortega waxyaabaha sababa isbeddelka cimilada madashan oo loogu yeeray socodka dadka u dhaqdhaqaaqa cimilada ayaa ahayd mid lagu beegay maalintii ay boqol maalmood kasoo wareegtay madaxweyne donald trump markii uu talada la wareegay sida ay sheegeen dadkii soo qaban qaabiyey dhaqdhaqaaqa mucaaradka ah ee ruushka ee uu hogaamiyo maalqabeenka mikhail khodorofeski ayaa banaanbaxyo looga soo horjeedo maamulka madaxweyne putin isugu soo baxay laba iyo soddon magaalo oo dalkaasi ruushka ah dowladda ruushka ayaa hore dhaqdhaqaaqan ugu tilmaantay mid sharci darro ah iyadoo u xidhay xafiisyada taageerayaasha xisbigan isu soo baxa ugu weyn ayaa ka dhacay caasimada ruushka ee moscow kaasi oo isugu yimaadeen boqolaal ka mid ah taageerayaasha mucaaradka qaar ka mida mucaaradka ruushka ayaa madaxweyne putin u gudbiyey dhambaal ay uga codsadeen in uu mar kale aanu isku soo sharaxin doorashada sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka aad baad u mahadsantahay xuseen barre aadan dhegeystayaalkaasi waxaa ah xuseen barre aadan oo inoo dulmarayay qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waxaanad ku dhegaysanayseen idaacaddayada subaxnimo ee v o a washington maqalka miisigaasi iyo weliba codkaasi dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaya waxuu hordhac u yahay heesta aan idhaahdo saare axmed jaamac iyo weliba baldhadhami qaraariyo ku yahay macaanba waad mutaysatee waa saare axmed jaamac iyo weliba manaxo jacayl
Thank you. malmo waxaan dareemu muddo kale idaayaba wanaxou jacaylkusaara muddada badan ugu meeri isagana kasoo maqan ugu meeri isagana kasoo maqan mardadami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatay mardadami qadhaadhiyo kuu yahay macamba waad mutaysatay
waa hagaag maalmo waxaan dareemo muddo kale i daayab ah manaxo jacayl waa codkii talmoonaa ee fanaanada saare axmed jaamac dhegaystayaal waxa ay gebagabo heestaasi u tahay idaacaddaydii subaxnimo ee laantaaf soomaaliga v o a oo idinka imanaysay magaalada washington oo ay saaka si wada jira idinku daadihinayeen anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuc iyo weliba xuseen barre aadan tan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno galabta afarta galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo
Thank you.